kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadiicda la xiriirta aqoonta iyo kobaca garaadka dhegeystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijka waxaa jira brogramyo dhegaysiya hadduu dhegaysigu baahan yaho cillad u ka qabo dhegaysigiisa waxyaaba uu ku kordhin karaa ku jirto oo xataa qiimaynayo hadduu u baahan yahay wax inuu akhristo intaasoo buwaag ayaa ku jirto u akhrisan karo hadduu rabo inuu macadka jaamacadda muqdisho oo soo kordhiyey laab luqadaha lagu barto waraysi ayaan arrintaasi idinkaga haynaa waasoosaaristii iyo tibintii cali hilowleh iyo farsamadii qaalid xuseen sheekh abubakar soo dhowaada dhegeystayaal
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawdo waxaana odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiyey odaga aabbow jilbaha tawaadda iyo deylinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aabbo waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuunu nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aada ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabbow taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
hagaagaynu gudaha usii galno barnaamijka luqaduhu waxay muhiim u yihiin waxbarashada iyo xiriirka bulshada waxayna yihiin tiirka isku xiro dadyooga caalamka labada qof marka ay kulmaan is-araggooda ugu horeeyo haddii ay yihiin dad luqad ahaan isfahmaya waxay u sheekaystaan dad wakhti dheer isgaranayay oo kale inkastoo afafka qalad aysan ahayn cilmi haddana afka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay furaha cilmi kasta waayo mar kasta oo qofku uu yaqaano afka leh waxaa loo arkaa inuu yahay qof fahmi karo dad aan ku wadan ahayn magaalada muqdisho waxaa ku yaallo macahid iyo dugsiyo kala duwan oo lagu barto afafka qalaad sida luqadaha ingiliishka iyo carabiga mid ka mid ah macaahidda ku tilmaaman culuumta afafka qalaad waa macadka luqadaha ee jaamacadda muqdisho macadka waxa uu dhowaan soo kordhiyey laab casri ah oo loogu talagalay inuu ardada ka saaciido barashada afafka qalaad haddaba waxaa noo suuro gashay toddobaadkan in aan la kulanno ardada iyo madaxda macadkaasi ugu horeyn waxaan la kulannay ardada oo aan weydiinay siday u arkaan laabka luqadaha ee lagu soo kordhiyey macadka ee jaamacadda muqdisho muhiimadda ay leedahay luqada inaad baratid wax weyn waaye sababtoo ah cilmigao dhan hadda waxa uu ku beesgaraysan yahay luqada ingiliishka waa luqada ugu horeyso oo qofka hadduu cilmi baranayo buwaagta dhan ay ku wadayaalaan manhajyada anaga soomaali ahaan haddaa ka hadalno manhajka wax ku qaadan waxaa waa ingilish hadduu qofku luqada ingilishka uusan aqoonin micnaha waxaa ka maqan gaab badan waxaa ka maqan tusaale ahaan ma fahmi karo cilmiga buwaagta ma akhrisan karo marka waxay baad boon u tahay educationka inaad baratid luqadda aana communication ku samaysid farqi weyn aa u dhexeeyo ani hadda waxaa dhiganayaa ingiliishka muddo laba bil ah labada bil hadda aa dhiganayay wax badan ayaa ka faa'iiday markii loo barbar dhigo ha ahaato skiilka pronunciationka dhankiisa ha ahaato qaabka wax noo baraya macalimiinteena ardaydaas waxaa kula talin lahay in ay luqada bartaan intay fursada haayaan iyo intay wax baranayaan si isbedel weyn ay u sameeyaan ay ka faa'iidaystaan fursada ay hadda haystaan si ay wax u bartaan ayna u dhaqadaan kuwo ka miri dhaliyo oo guul gaaro mustaqbalka sidaan ognahay macadka wuxuu soo kordhiyey laab luqadaha lagu baranayo laabkaasi maqal iyo muuqaal ayaa laga heli doonaa sidee u aragtaan laabkaas
horta anaga waxaana dadkii ugu nasiibka badnaa maadaama aan naqanay ardayda ugu horeysayo fursad u heshay inay ka faa'iidaystaan laabkaas qofku wuxuu ka helaya laabkaas wax walba oo ku saabsan luqadda videos ahaadaan books ahaadaan marka waxaan rajeyn doonaa anaga inaan ka faa'iidaysano dadkii howshaan soo qabtayna aada ugu mahad celinayna maasha allah horta waa sax waxaan ka mid ahay arday jaamacadda maaragtay muqdisho dhigata luqadda ingiliiska waxaan u arkaa in arrin fiican ay tahay waxaan meesha u imaadan oo baahi jirta kulli inaan rabo in luqadda sare ugu qaado waan soo dhaweyna dabcan markii wax la bilaabo kulli waxbaa la rajaynayaa farqi buu jiraa markaan bilaabay iyo markaan hadda aan- een, xaalad hadda la joogo Een, dabcan markaan dhegeysanayo kale idaacadaha maaragtay ku baxa afka ingiliishka inta badan aad baan u fahmaa walow markii aan bilaabayo luqadaysaan saas ahayn sidoo kale een, markaan buwaagta akhrinayo ingiliish ku qoran waxyaabo badan aan ka fahma dabcan barofesan dareemaya horumaraan dareemaya oo xagga luqadda waaya macadka haatan wuxuu soo kordhiyey laab oo luqadaha lagu baranayo laabkaasi ma is leedahay ardada soomaaliyeed ama ardada haatan joogta macadka inuu wax ka bedeli karo een, qaab fahankooda ama qaab akhrintooda luqadda dabcan waxaad leeyahay aniga artideyda ku aadan ee laabkaas la keeno luqad lagu horumarinayo fursad fiican ay u tahay dadka hadda jooga anaga aan ka mid nahay dadka gadaashan iman doona waxa waaye arrin fiican waay dabcan waxaan kula talinayaa baahida aniga haysa kule eygana waxaasaan filayaa eygana maaragtay inay bartaan luqadaha maadaama luqaddu maaragtay ay muhiim u tahay bulshooyinka ummadda hadda jira ee adduunka ku nool Waa- waxaan leeyahay inay hor usii qaadaan luqadooda luqadooda ay sii bartaan sidoo kale waxaan wareysanay gudoomiyaha macadka ustaad cabdiweli sheekh maxamed oo aan wax ka weydiinay qaabka ay u suura gashay inay kusoo kordhiyaan laab luqadaha lagu barto آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله آه، معك وحا أساسكي سوء بالوضورة فكر كم مدة دير ويسو سعودي آه، لكن سي رسمي وحا لوغو دواقي دبايا قد لبدا كوني أفريا طبنكي آه، سي أوفيشالنا قلاسة وحاو باللودين باللوغشان يطبنكي ilaa haddana macadka wuu shaqaynayaa baahida loo aasaasayna wax kale ma aha waxaa weeye ee, dee saan ognahay waxbarasho badan iyo muxuu ahaa waxbarashadii u baahday dalkii oo aqoontii u soo jeedsada ayaa jirta marka waxaa la ogaaday baahiya inay jirto luqadaha loo qabo waxaan ognahay dadka soomaaliyeed markii la fiiriya dhinaca culumta inay aada ugu fiican yihiin weli inta hadda la ogyahay lama sheegin qof soomaaliya oo meel un aqoontiisa uu ku fashilantay laakiin waxaan maxaa ahaa naqsi ka qabnaa oo hoos u dhac weyn ka jira dhinaca luqadaha annaga jaamacadda muqdisho sida baahidaas ayaan aragnay markaasa waxaa fikirka nagu soo dhashay inaan bilowno ee, macad gooni ah oo jaamacadda raacsan oo dadka ka saacida say u baran lahaayeen luqadaha Ee, mise luqadood ayaa lagu bartaa macadka Ee, hadda si rasmi ah waxaa noogu furan laba luuqadood waa luuqada carabiga iyo luuqada ingiliishka oo ah labada luuqadeeda hadda ugu waaweyn ee maanta wax lagu bar dalka soomaaliya laakiin dhowaan weliba aan fogeyn waxaan rajayn doonaa luuqado inay ee, nagu soo biiri doonaan kale oo ugu soo horeysa luuqada turkiga ayna ku xigto luuqado kale sida luuqadaha dowladaha dariska si swaaxili oo kale waan rajaynaynaa furna laakiin hadda waxaa dhowaan nagu soo biiri doona luuqada turkiga iyadana manaahijta luqadaha ee lagu barto macadka maxaa nooga sheegi kartaa Eh, jazaak allah khayr horta eh, baridda luqadda markii la yidhaha wax sahlan maaha waa wax u baahan fikir dheeraada waa wax u baahan wax practical ah oo xoog badan qofka inuu helo bilowgii hore fikir xoog badan baan gelinay waxaan ku bilownay manaahij casri ah macallimiin badanna waan keennay laakiin sida caadiga noloshu tahay qofka bini'aadanka maalinba waayaha ayuu wax ka baranaya waxaa nagu soo saa'iday eh, laba kun iyo lix iyo tobankii dabayaaqadiisii inaan keenno qaab ka duwan qaababkii hore ee waxnu bari jirnay luqadda waxaan ognahay inay fiican tahay in laga barto gaar ahaan markaan ka hadlayno luqadda ingiliishka luqadda carabiga baahi xoog badan soomaali marka la fiiriyo culays xoog badan kama hayso markii la yidhaahdo akhriska markii la yidhaahdo fahankeeda kelimaadkii iyo muxuu ahaa tarkiibkiisa iskugu rakibi lahaayeen baa laga yaabaa caqabad inay ka haysato laakiin luqadda ingiliishka markii la fiiriyo afarta iskiila wax lagu barto qofku waa inuu si fiican u daraaseeyo marka annaga waxaan fahansannahay haddii luqadda la baranayo in laga barto luqad dad yaqaano oo khubaro ah iyo dadkii luqadda u dhashay markaasan laba kun iyo lix iyo tobankii waxaan samaynay manhaj casri ah oo la yidhaahdo recording classes macallimiin caddaana ay casharada dhigaya ayadoo u barbar socdo mar walbana galaaska uu taagan yahay macallin khabiir oo luqadda yaqaano luqadda mutakhassis ku ah ma keenayno sida hadda meelaha qaar aan ka aragnay ee, macallimiin inuu luqad inuu ka hadli yaqaana ma aha keliya ma aha laakiin qofkan wuxuu dhigaya waa inuu yaqaanaa jecel yahayna xirfadna uu leeyahay marka manhaj casri ah ayaan dhignaa oo ah recording class oo maqaliya muuqaalo leh iyo macallinkii muxuu ahaa ee, gudaha joogay oo qof walba ardayga mar walba diyaar waa inuu saacido marka manhajka dhinaciisa waxaan rajaynaynaa inaan annaga baahidiisii aan daboolnay
cid kastoo na maqlaysay aan runta caadka ka qaadne cugta oo na dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaallada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dhakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale calyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya كمبيوترka uurku jirta ee ultrasound caliyaar agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c p c iyo weliba biochemistry raajiya casriya iyo farmashiyo ay taallo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku uu mulis afar labaatan ka saac u diyaara u mulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
waayahay waxa uu dhowaan macad ku soo kordhiyey laab casri ah oo luqadaha ah bal marka hore sidee fikirka uu ku yimid fikirka laabka lagu asaasay wuxuu daba socdo waxaa weye hadda qaybtan kuu sheegayay oo ah luqadda barashadeed inuu u baahan tahay in si xoog badan ardayga u barto skiiliska luqadda len ha ahaato dhinacii dhegaysiga ha noqoto ku hadalkii ha noqoto akhriskii iyo ha noqdo qoraalkii marka markii la yidhaahdo waxaas ayuu u baahan yahay ardayga keliya maaha waxyaabihii traditionalka ahaa ee inuu daba socdo fasal iyo macalin ardayga waxaa la rabaa inuu helo wax la yidhaahda ka baxsan manhajka oo asaga xor u yahay maamulkiisa laabka sida culumta casriga ama culumta martay la baranahayo kale say laab ugu baahan yihin bulaqaduna laab ugu baahan tahay barnaamijyo ayaan iyagan ku shubnay ma ah keliya manhajkaan barayno dabcan manhajkaan barayno wuu ka heli karaa ardayga ardayga waxaa dhici karta inuu xanuunsado waxaa dhici kartaa muxuu aha si un inuu galaas ooga baaqdo waa inuu helaa jaanis ardaygaasi cashiradii shalay ka baaqday meeluu ka heli karo ku ceeshan karo laabka waxyaabuu ka saacidaya ardayga qaybtaasaa ka mid ah laakiin daraasada keliya kuma koobayne waxaa ku jira intaas oo barnaamij oo ka duwan wuxuu dhiganayay yaa la gelinaya lagu shubayaa ma aha hadda keliya intayna ku koobnaan doonto wax walba horumarana waan ku shubaynaa taas marka ardayga waxay keenaysaa saacadaha uu jaaniska leeyahay ama wakhtiguu leeyahay laabka intuu yimaado inuu asaga suu rabo uga faa'iidaysto waxaa jira brogramyo dhegaysiya hadduu dhegaysigu u baahan yahay cillad uu ka qabo dhegaysigiisa waxyaaba uu ku kordhin karaa ku jirto oo xataa qiimeynayo hadduu u baahan yahay wax inuu akhristo intaasoo buwaag ayaa ku jirto uu akhrisan karo hadduu rabo inuu muxuu ahaa waxyaabo qaar oo kale heeso ku jira yani waxaan ka wadaa oo wax hadaf leh ujeedo leh nashiidooyin ama hadaf leh ujeedo leh waxaa ku jirta ilahay ku filmaan yar yar oo kooban oo sheekaysi camal u samaysan waxaas dhan baa ardayga uu ka faa'iidayaa marka xilliyada uu jaaniska helaya ardayga ardayga waxaanu samayn doonaa siyaasad laabka policy waanu samayn doonaa membership buu ardayga yeelan doonaa xilliga allaale xilligu markuu u baahdo inta saacadood uu rabo ayuu laabka ku qaadanayaa taas marka waxay kordhinaysaa baahidiisii inay si xoog weyn ooga qayb qaadato siduu u shaqeeyaa laabka haddii aad dhegaystayaasha xog ka siiso
dabcan maalmo mucayana ayuu ayuu ayuu shaqayn doonaa dad baana ka shaqayn doonaa saacadaha furnaan doonaa official hadda waan waan waan furnay laakiin waan ku dhejin doonaa muxuu hortiisa ayaan ayaan dhigaynaa maalmahan soo socda wuxuu shaqayn doonaa maalinta xadda isniinta talaadada iyo arbacada ayuu shaqayn doonaa laga bilaabo sideedda subaxnimo oo aan shaqada soo galno ilaa iyo saddexda galabnimo oo shaqada ka rawaxno ardayga marka isaga ayaa xilliga uu jaanis leeyahay intaasuu fiirinhayaa xilli alle xilliga jaanisku leeyahay wuu imaanhayaa laabkiibuu gelhayaa wuu isqorhayaa isdiiwaangelinaya meesha waxaa jira registera wuu isdiiwaangelinahayaa markuu isdiiwaangeliyo kombyuutarkii ayaa loo shidahaya brogramka uu rabo ayaa la tusayaa waa loo daarhayaa saacad buu leeyahay waxaanu samayn doonaa qiimeyn xataa ardayga wixii qaradkiisa ahayn ujeedadiisa ahayn oo ka baxsan hadduu rabo inuu galo waan ka balogaraynaynaa maxaa jira ma rabno in muxuu ahaa uu sheekaysi saaxiibka uu kala sheekaysto oo kadib waxaa jiri doona barnaamij aan ku furi doono ayadana aan rajaynayno dhowaan inay noo soo galaan oo bartner wax lidaan samaynaynaa waxaan raadinaynaa arday meelahaas wax ka barta soomaalida dadka xag dibadaha ku dhalatay ha noqoto ha noqdaan muxuu ahaa qof kaloo ajanabi ah xilliyadu janisland raadinaynaa wada sheekaysi wuu la sameynaa wuu la doodayaa life si toosa xilli waxaas aan ahayn qofkii ku mashquulsan taasoo kale waan ogolnahay annagaa samaynaynaa waxaan ahayn hadduu sameeyo oo ujeedadii loogu talagalay aan ahayn ardayga waa laga balogarayna system waxaa jiraan samaynayno oo laga balogarayna ardayga laga xiraayo oo la sheegahaye maya wax saasaa jirta marka haddii waa ogtahay dee meel markay jirto waa inayno waa inayna yeelataa nidaam nidaamkaasaan dejin doonaa nidaamkaasoo ardayga raacayaan ardadeedna iyo dadka bannaanka ka imaanaya labaduna way u furan tahay maaha keliya arday inuu macadka keliya yahay xataa qof macadka hore ooga baxay hadduu jiro oo wakhtigiisa raba inuu ka faa'iidaysto waan ku soo dhawaynaynaa aad iyo aad ardayda jaamacaadka barata sidoo kale waan kusoo dhawaynaynaa laakiin system iyo siyaasad baanu samayn doonaa ilaah hadduu yidhaahdo laabkaas marka internet ma ku shaqaynaa wax online ma aha Eh, programmada inta u badan online ma aha maxaa jira online haddii la yidhaahdo khadka waa iska taqaana culayskiisa internetka waa barnaamijyo oo offline lagu lagu daraasayn karo laakiin meelahan internet aan nooga aan nooga maarmi doonin ayaa jira sida haddan kuu sheego kale qof baatan inuu bannaanka joogo markaan ku xirayno internet baanu baahnaan doonaa laakiin inta badan programyadeennada offline bay noqon doonaan waa waa ardayga xilli al xilli uu rabo wuxuu baran karo uu heli karo marka internetna hadduu ogtahay culayska iyo teknolojiyada laakiin wa- iyadana kama maarana internet waxyaabo badan ay internetka uga baahannahay laababka luqadaha inta badan waxay leeyihiin casharo maqal iyo muuqaal ah Een, sidee laabkan uu ardada uga saacidi karaa barashada luqadaha ajnabiga ah Eh, horta laabka waxa loo furayba wuxuu ardayga inuu ka saacido barashada luqada ajnabiga ah oo u baahan waqti iyo muxuu ahaa dadaal dheeraada Eh, waxaan ku shubaynana waa inta hadda sheegtay waa programyo leh maqal iyo muuqaal iyo kuwa maqala iyo kuwa muxuu ahaa eh, eh, akhrisa intaba yani ardayga hadda baahidiisa yani mar walba ardayga waxba u baahnaan kara waxaa laga yaaba ardaygan inuu culayska qabo muxuu ahaa inuu fahmo dad luqada u dhashay vocabulariga wuu yaqaana ereyga wuu haystaa laakiin dhawaqii baa ka khaldan waxyaabo dhawaqa ka saaciidayaa ku jira asagaa marka dantiisa og asagaa filgaraynaya waxaa jirta wax la yidhaha consultancy ardayga annaga aan siin karno ardayga wuu noo imaan karaa maadaama meesha ay joogaan macallimiin asagaa lino problem baa ay haysta problemka marka ma oga exactly wuxuu yahay tala waan ka siin karnaa meeshaas ayaad u baahan tahay marka waxaan programyada waxay noqonayaan hadba wax la jaan qaada ardayga baahidiisa haddii dhegaysi noqon lahayd dhegaysi wuu leeyahay hadduu rabo dhegaysi iyo daawasho wax maqal iyo muuqaala waa ku jiraan haddii uu rabo muxuu ah kuwa ka- akhris keliya inuu fiirsado waa wuu helayaa marka noocyo badan baan ku shubi doonaa hadda intaan haynana kelimaa waxna kaafin doona wixii intaa ka wanaagsan oo aan helnana waan ku shubaynaa ilaah hadduu yidhaahdo waan ku diyaarinaynaa meesha كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso ugeeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqancelinta gabdhaha daa kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqancelinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqancelinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة manhajka laabka uu ku shaqaynayo mi midkii uu horey ugu shaqayn jiray een, macadka jaamacadda mise waa mid cusub qayb buu ka yahay kaasi oo taa hadaa hadalka ku jira ardayga haddii uu si xiisadii u gafo meel uu reference ka helo oo wixiisi dib ugu ceshado waa inay jiraan marka ayadana qayb bay ka mid noqon doontaa laakiin waxaa ka badan waxa manhajka ka baxsanee meesha ku jiraa ka badan waana taa midda aan leenahay ardayga qaybtu soo qaatay waxaan ka hayn hadduu u baahdo meeluu ka heli karo waa meeshaas oo reference u noqonaysa marka kiligtaa kuma koobna eh, extra activities ayaa ku jira oo extra culcular ah oo ka baxsan manhajka ay ku jira sidaan ognahay waxbarashada laba sano ama afar sano ay ardadu ku qalinjibiyaan marka manhajka imise dufcadood ayuu soo saaray imise sanaan lagu qalin jibiyaa Eh, horta annaga baaj ma aha oo darajo weyn kuma bixino wax professional ah. waa hadda annaga dadka inta badan noo imaada waa dad shaqeeya iyo arday waaye oo qof walbo culays dareemay luqadii wax ku baranayo inuu u baahan yahay inuu sii kordhiyo marka waa hal sano hadda programyada aan sameyno labada luqadood aan hadda hayno luqadahan soo kordhin doonana siyaasaddaas unbay raaci doonaan Eh, waa labiyo toban bilood Eh, labiyo tobanka bilood xilli walba waan dhignaa waxaan leenahay muxuu ahaa kalaaso everyday ah maalin walba la imaanayo annaga xagga annaga waa ka furan yihiin Eh, waxa la yidhaahdo soomaalida hadda u badan tahay ma dadku shaqeeyaan bartime waxa la yidhahdo maalmo kooban uu imaanayo Eh, muxuu ahaa evening class dad shaqeeyaa jira oo yidhi maalintii ma heli karno evening class baan u abuurnay oon- oo jira hadda shaqeeya oo successful ah Eh, waxaan ilaalinay keli waxa waa saacadihii saacadihii loogu talagalay ardayga qaadan lahaa ma dhammaystireen waa midda noogu muhiimsan oo ilaalinayno Eh, waa labiyo tobankaa sano marka Eh, hadda maanta waxaan u fadhinaa oo insha allah maalmahan miyaa noo bilaaban doona dufcadii saddex iyo tobnaad noo bilaaban doonta marka guul weyn baan dhinaca ka gaarnay mihimaduna ma annaga dad badaa inaan soo saarno laakiin dad tayale inaan soo saarno ayaa asal noo ah dad tayale inaan soo saarno eh, ayaa asal noo ah Een, waa yahay qofka kusoo biirayo macadka maxaa ku qiimaysaan inuu dugsi sare kasoo qalin jibiyey ama inuu si kale uun shahaado u haysto qiimayntiin maxay tahay Eh, qofka horta annaga hadda maadaama waxaan iska professional course iyo qofka tayadiisa lagu dhisaayo shahaado kuma kuma kuma qiimeyno Eh, laakiin waxaa jirta annagaa qiimeynu sameynaa waxaan ka qaadaynaa waxa la yidhaha placement test aan ka qaadaynaa ilaahuma usan xataa welig waxba soo dhiganin imtixaan baan ka qaadaynaa waan fiirinaynaa ardaygan laakiin hadda shardi nooma ah in qofka inuu shahaado wato wax shardi noo qofkan qof weyn inuu yahay qaangaara ee muxuu ahaa waxaan la bilaabi karaa maxaa jira annaga hadda waxaan kaga duwanahay in badanoo hadda eh, muxuu ahaa macaahidda ama iskoolada dhiga luuqadda annaga waa mo academically waxaanaga academic waaye marka dadka qaar markay imaadaan lama socon karaan wax yaroo xifdiyo ama saasoo kale ama saasoo kale annaga waxaan dhigayna waxaa waaye cashirkan maanta la dhigayo waxaa muhiim noo ardayga markuu ganjeel ka baxayo inuu apply garayn karo yacni intuu galaaska ku jira waxaa waaye mar buu hadlayaa mar wax buu akhrinayaa mar wax buu qorayaa mar wax buu dhegaysanayaa halkii erey uu maanta maanta bartay ayaan afarta qaybood buu kala qaadaynaa ayadoo si dheerta garaamarkii gooni loo dhigayo marka ereygii baan maanta marna aan dhegaysinaynaa mar si loo dhiguu arkayaa mar jumlu gelinayaa mar intaasoo qayb buu samaynayaa marka more practical classes waaye marka eh, waxyaabahaasaan laga yaaba inaan kaga duwana marka ardayga waan kusii tababaraynaa marka marka noor yimaado qiimeyn baan ku samaynaynaa laakiin shahaado inuu wato asal nooma ah ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casri ah waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha wadada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir 4 isgooska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo sideed ama eber lix hal shan siddeetan iyo sideed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan waxaa jira arday badan oo xiiseeya afafka qalaad sidee ugu tilmaami kartaa in laab uu soo kordhiyey macadka laabka ah oo bedeli kara heerarkooda luqadaha Eh, ardada waxaan ugu bashaareynayna dabcan guul weyn bay ahayd manhajkan cusub laba kun iyo lix iyo tobankii markaan soo kordhinay waa wax aada u weyn oo ka duwan wixii meesha yaalay culays badan iyo dadaal badan buu nagaga baxay Eh, wuu la berber socday laabkan inaan samaynaas ayadana laabkanna waxaan aragnaa inuu guul weyn u yahay guul weyn marka anigoo ka shaqeeya muxuu ahaa saaxiibaday kale hadday garab fadhiya ka shaqeeya dhammaan eh, waa waxay tala ku bixiyeen inuu wax weyn ka saaciidayo cid walboo khabiir ah marka waxaan waddo kale noogu tilmaamay ma ma garanayo laakiin ardada soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaya inay guul weyn u tahay horumar weynna u tahay muxuu ahaa qiimeyn weyn ama muxuu ahaa waxtar weyn oo maanta dalku soo biiray inuu yahay fursaduna maanta qof walba uu haysto وحقيقة بري إنه كسي مشغول دونا مانتا مركا نين والبو هادا مانتا جانيس كا هايستو انتا دب ولابتو إمو وكفا إيديس أيان لينا لو قدان لبراني هالكن وحان رجينينا مالين كي أنوتي مادو ayada oo aan la gaarin xilliga ugu dambeysay maxaa jira annaga waxaan leenahay wax la yidhaha qiimeyn ardayga ma qiimeynayno maalinka ugu dambeysay yani bil walbo qiimeyn baan ku samaynayna qiimeyntaas marka waxay naga saacidaysaa ardaygan shalay meeshuu joogay ma ka dhaqaaqay marka waxaan ugu bashaaraynaya ardada hawsha aan hayno inay tahay hawl ayada ah tii ayaga ay rabeen ay luuqada ku baran lahaayeen marka ardada waxaan leeyahay kusoo dhawaada ka faa'iidaysta fursaddan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan kusoo qaadanay macluumaad kala duwan waa soo saaristii iyo tibintii cali hilowle inta aan toddobaadka kale ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayna waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku dakaluma
umii aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orade dhaqaqdo inaa lambataa u xuwe umiya aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orade dhaqaqdo inaa lambataa u xuwe
intaadan baan lay cidladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaasbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
intaad ambalay cilada anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga